cismaan barre maxamed oo ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka isku magacaabay hirshabeelle ayaa ka markhaati kacay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee fuliyey weerarkii ka dhacay magaalada beledweyne ay iyagoo badqaba ay ka baxeen xaruntii ay weerarka kusoo qaadeen wuxuu sheegay in ciidamada sirdoonka dowladda federaalk ee ku sugnaa aagga lagu dagaalamayay ay ku fashilmeen iska caabinta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaasina ay si fudud oga baxeen ciidamadii naftaduuriyaasha ahaa ee weerarka soo qaaday mas-uuliyadda fashilkan ayaa dusha uga tuuray hay-adda sirdoonka dowladda federaalk ee hogaamiya samboloolshe haddaba waa kan guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo la hadlay saxaafadda xalay abbaarihii markaay ahayd kow iyo tobanka iyo barka ama shan saac iyo bar ay buundada liiqliiqata xabada ku rideen xabado kalena meeshii dee dadka uu jiray ay ku rideen cidna iskama caabin halkaas waxay kala baxeen laba nin oo meesha ka dagaalamaysa iyo laba dhaawaca seen xogta ku haray dib ay guriga u qabsadeen dadkii bay kala baxeen dadkii noolaa iyo dadkii waxay dhintay waxooda ay meesha ka qaatay in ay mar labaad dadka la baxaan meeshana ciidankii nabsugidda uu joogo ciidankii dowladda militariga uu joogo in adeero sax miya ciidan nabadsugid ah oo sirdoona in nimankaas ciidanka muxuu ahaay qaraxaas magaalada soo galay ogaan waayaan mar koowaad marka labaadna ay muxuu ahaay meeshii nimanka shalay ka saari waayaan marka saddexaadna xali ay yidhaahdeen nimanka ilaa birito ay lasaga yimaado ama meesha lagu dilo anagaa amniga la wareegayn oy dib shabaab meeshii intay u qabsadaan ayagoo nabad ah oon cidna ka dhimanin oon xabad lagu ridin ay meesha yimaadaan waxaan aada uga eedaynaa
waxaa weliisa soo tarayaa dadka si adag uga hadlaya howlgalkii dhowaan ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya kaasoo lala egtay xarun uu ka socday abaabul ciidan oo ka dhan ah wilaayaadkii islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaasoo khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ugu yaraan labaatan xubnoodna looga dilay